galab wanaagsan dhegaystayaal ramadaan kariim kuna soo dhowaada idaacadda galabnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a
waa galab jimco ah sideedda bisha may sanadka labada kun iyo labaatanka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee toddobiyo tobanka iyo sagaaliyo tobanka mitirban iyo bogga v o a somaly com idaacadda galabnimo waxaa idiin daadihinaya sahre ciidle nuur iyo anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddayada galabnimona waxaa ka mida barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo aanu ku eegayno siyaasadda maamulka hirshabeelle khilaafka u dhexeeya waxaa waaye madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka oo garaafkii ay dejisteen ee islaana xilliga markuu dhammaado waxay noqon doontaa inaa idinka xildhibaanada soo xushaan oo xildhibaanada qaarkood xataa ay si hoose mar hore madaxa ugu duuduubteen ay ogaadeen in sidii gelmudugoo kale walaayada laga wareejin doono dowladda dhaxana ay maamulayso oo maxaa waay fallaf soomaali bamba lagu soo tuuray lagu qarxiya la rabay meesha la yidhaha hirshabeelle kabacdi dowladda federaalku si ay gacanta ula soo gasho waxaad kaloo dhagaysan doontaan hay-adda qaxootiga adduunka ee u n h c r oo warbixin ka soo saartay daadadka iyo dadka ku barakacay soomaaliya barnaamijkii amuuraha islaamka iyo qodobo kale ayaad dhagaysan doontaan marka horese warkii dunida waxaa inoo haysaa caashe ibraahim aadan
dhulgariir aroortii hore ka dhacay dalka iiraan ayaa dhabarjaaba ku riday halganka uu dalka ugu jiro la dagaalanka koronavirus kumanaan dad ah ayaa tegay waddooyinka magaalada caasimadda ah ee tahraan jimcahan maanta ah iyagoo aan dareen siinaynin tallaabooyinka kala fogeynta bulshada ee loogu talagalay in lagaga hortago cudurka ugu yaraan laba qof ayaa lagu soo waramay in ay ku dhinteen mashaqada dhulgariirkaasi oo ay wakaaladda wararka ee royters ku warantay inuu leeyahay cabir dhan shan dhibic hal austraeliya ayaa dhinaceeda waxa ay ku dhawaaqday qorshe saddex tallaabo ka kooban oo loogu talagalay in si tartiib tartiib ah loogu furo dalka kadib markii la xiray dalkaasi si loo joojiyo faafitaanka viruska coronavirus iyadoo shakhsiyaadka gobolada dalkan maraykanka ay weli la hardamayaan helitaanka baaritaanada covid nteen ee dadkeeda ayaa qalkacaad waxa uu ku dhawaaqay in madaxweyne donald trump iyo madaxweyne ku-xigeenka mike bens la tijaabin doono maalin kasta kadib markii mas-uulka madaxweynaha u qaabilsan labiskiisa laga helay fayraska ka hor inta uusan xanuunka ku dhicin ayaa labada hogaamiye ee maraykanka waxaa toddobaadkiiba la tijaabinayay hal mar ilaa iyo afartan iyo afar milyan oo qof oo ku nool qaaradda afrika ayaa laga yaabaa inuu soo rito cudurka coronavirus halka boqol iyo sagaashan kun ay u dhiman doonaan haddii fayraska aan la xakamayn maamulka gobolka georgiya ayaa soo xiray aabe cadaan ah iyo wiilkiisa khamiistii waxaana ay ku eedeeyeen dil iyaga oo sheegay in bishii februari ay toogasho ku dileen nin madowa oo ay ku eryadeen gaari dulbannaan ah kadib markii ay arkeen isagoo ku dhex ordaya xaafadooda eedeymaha ayaa yimid wax ka badan laba toddobaad kadib markii axmedu arberi oo ay da-diisu ahayd shan iyo labaatan jir lagu dilay waddo ku dhex taalla xaafad u dhow magaalada dekadda leh ee layidhaahda brenswick caro waddanka oo dhan ah oo ku aadan kayska ayaa kacday toddobaadkan kadib markii uu soo baxay muuqaal fideoah oo lagu qaaday telefoonka gacanta oo muujiyey toogashada gregory mike michael ayaa booliska u sheegay toogashadii februari kadib in isaga iyo wiilkiisii ay eryadeen arberi kadib markii ay uga shakiyeen inuu tuug yahay arberi hooyadiis oo lagu magacaabo wanda cober jones ayaa sheegtay inay rumaysan tahay in wiilkeeda oo horay u ahaan jiray cayaaryahan kubadda cagta ah uu keliya ku aalamiinteynayay xaafadda la yidhaahda satila shores ka hor inta aan la dilin galabnimo axad ahayd xafiiska baarista ee georgiya ayaa shaaca ka qaaday qabashada aabbaha iyo wiilkiisa maalin kadib markii uu bilaabay baaritaankiisa u gaarka ahaa kadib codsi ka yimid xeerilaalyo bannaanka ka ah xafiiskooda hay-adda ayaa waray soo saartay waxa ay ku sheegtay in grogery mike michael oo da-diisu ay tahay afariyo lixdan jir iyo wiilkiisa soddon iyo afar jirka ah ee lagu magacaabo travis mike michael labadoodaba lagu eedeeyey dembiye ah dil iyo weerar culus oo ula kaca
aad bay u mahadsan tahay caashacuud oo warka dunida nala socodsiinaysay aynu ku bilowne daadaad cusub iyo colaado ka jiray soomaaliya ayay hay-adda qaramada midoobe u qaabilsan qaxootiga ee u n h r sheegtay inay ku barakaceen sanadkan dad ka badan laba boqol iyo labaatan kun oo qof warbixin hay-adda ay arrimahan ka soo saartay waxaa inoo soo koobaya ibraahim xasan daanduray daadad xoog leh iyo colaad ayaa culyaaminaya dhaqaalaha iyadoo ayax duulaana iyo faafidda cudurka covid sagaal iyo toban khatar ay ku yihiin badbaadada iyo samafalka in ka badan laba milyan oo qof oo ku barakacay gudaha soomaaliya hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga ee u n c r ayaa waxa ay ka baqaysaa in badan oo ka mid a xaaladaha deg deg ah ee isku dhafane ay horseedi doonaan cawaaqib xumo haddii aysan jirin jawaab adag oo wadajir ah ee bulshada caalamka mas-uuliyiinta maxalliga iyo kuwa ka shaqeeya arrimaha bini-aadminimada si markaasi loo daboolo baahiyaha ballaaran ee bini-aadminimo ilaa bilowgii sanadkan in ka badan laba boqol iyo labaatan kun oo soomaali ah ayaa ku barakacay gudaha oo ay markaasi ka barakaceen colaada masiibooyinka dabiiciga ah sida abaarta iyo daadad koonfurta iyo bartamaha soomaaliya fatahaadda webiyada ee ka dhashay xilli roobaadka ayaa dad lagu qiyaasay sagaashan kun la filayaa in ay barakacaan taasi oo kasii daraysa baahiyaha bini-aadminimo oo hore u jiray ee barakacayaasha taasi oo haddii ay sii socdaan roobabka sanadkan ay muujinayso masiibo la mid ah tii roobkii sanadkii labadii kun iyo sagaal iyo tobankii oo horseeday in ka badan afar boqol oo kun inay ka cararaan guryahooda cayaxa oo ah cayaanka ugu waxeelada badan dunida oo ka mida masiibooyinka ayaa waxaa hoos u dhaca uu u keenayaa waxsoo saarka beeraha taasi oo keenaysa cunayare horaantii toddobaadkan ayaa u n c r iyo dowladda soomaaliya waxa ay diyaarado kula gurmadeen gargaar oo ay ka mid ahaayeen cunto gasaacadaysan bustayaal saabuun iyo jikooyin si loo gargaaro siddeed kun oo qof ee magaalooyinka baydhabo baardheere iyo qardho iyadoo gargaar kale ee hay-addaasina la filayo in uu gaaro beledweyne iyo bardaale dad tiradoodu ay gaarayso soddon iyo toddoba kun bilihii maarch iyo abril howlgallo hubaysan oo ka dhana al-shabaab oo ka bilowday gobolka shabeellada hoose ayaa sababay in ka badan konton kun oo qof oo ay ku qasbeen inay ka cararaan guryahooda dadkaasi oo u nugul rasaasta qaraxyada waddada lagu aaso kufsi iyo xarig sabab la-aan ah oo lasoo sheegayo sidoo kaleetana colaada gedo jubbaland ayaa la sheegayaa in ay qasbeen dad gaaraya afartan kun in ay ka cararaan guryahooda beled xaw horaantii bishii maari un c r ayaa rumaysan in xaaladda bini-aadminimo ay kasii dari doonto maadaama uu sii fidayo cudurka covid sagaal iyo toban barakacayaashuna meel ciriiri ah oo dadku uu ku badan yahay ay ku nool yihiin dadka ka badan labada milyan ee ku barkacay soomaaliya ayaa waxay ku nool yihiin hooy cushasha gaar ahaana kuwa dhowaan soo barakacay dadkaasi oo aan haysan biyo nadiif ah oo ku filan oo ay cabbaan iska daa kuwa ay ku faraxashaan waxaanay u nugul yihiin cudurka covid sagaal iyo toban kaasi wuxuu ahaa ibraahim xasan daandurey oo warbixintaasi inoo soo koobayey dhinaca kalena waxaa socda dadaalla ay wadaan guddiga gurmadka ee magaalada beledweyne dadaalladaasi oo lagu doonayo in sanadkan fatahaadda lagaga badbaadiyo magaalada oo muddooyinkii ugu dambeeyey sanad walba uu webigu ku fatahayey dad badanna uu barakacinayay mas-uuliyiinta guddida oo v o e da u warramay ayaa beeniyey in hawsha socota ay kaalin ku leedahay dowladda federaalka soomaaliya marka laga reebo shan boqol oo jawaanada ciidda lagu shubo ah oo shalayto ay dowladdu beledweyne diyaarad ku geysay dowladda federaalk soomaaliya ayaa sanadkii hore sheegtay in lacag gaadhaysa shan boqol oo kun oo dollar ay ugu deeqeen dadka ay fatahaaduhu waxyeelada gaadhsiiyeen ee magaaladaasi hase ahaatee guddoomiyaha guddiga gurmudka beledweyne xaaji cusmaan dhagaxow ayaa v o e da u sheegay in lacagtaasi aanay soo gaadhin dadkii loogu talagalay isagoo beledweyne ku sugan ayuu u waramay wariyahayaga jacfar kuukaay
meel kele keliya la yidhaahdo waqooyi u jirta dhanka waqooyi ka xigta magaalada beledweyne siddeed kilomitr qiyaastii ah halkaa waxaan isugu geynay baallooyinka dhulka jebiyo oo keliyaasha sameeya iyo kaalka tarabiil koob iyo toban cisho ayay ka shaqaynayaan hadda habeen iyo maalinba marka waxaan ku xirnay kanaallo waaweyn oo hilakeliyo iyo meel la yidhaahdo banaanay oo loo qaxay markii horeba halkaas ku xiran oo ilaa shan kilomitr ayaan dadabkaa ku xirnay biyahaasna magaalada waa laga badbaadiyo way xasilan yihin hadda marka hadda waxaan u gudubno maanta aan sahan ku tagnay meesha la yidhaahdo jidka qooqane oo qaxootigu deganaan jiro ceelgaal ka leexda waxaan u dirnay laba baallo iyo halka tarabiilaan u dirnay oo kuwii hele keliya yaalla aan ka qaadnay iyagana waxaan jecelnaha in keli weyn loo dhigo oo lagu hakiyo biyahaas dhanka etoobiya kasoo socdo weyn aan heli keliya markii isi soo gaara hadday is helaan magaalada xoogay kusoo gelayaan marka inaan kala hakino si aysan isu soo gaarin rajadaasaan leenahay waaya marka rajo intee la eg baad qabtaan ama aad ka qabtaan in fatahaad sanadkan ay ka badbaado beledweyne rajo weyn baan ka leenahay sababtoo ah biyaha hilakeliya ayaa barakicin jira magaalada intaysan biyaha kore soo gaarin biyihii hilakeliya haddii koob iyo toban cisho la joojiyey oo laga badbaaday dadku way niyad keeneen waxaana jecelnahay kuwa guurtidaa korana inaan hakino iyagana dadkana uu dareenkiisa qabo biyahaasi way soo goosan karaan waxbaa iman kara laakiin heegana joogo dad waardiyaa joogo qalabbaa lagu waardiyaa meeshii ka goostaanba waa la xiraa marka haddaan soo koobo rajadeennu aad bay u wanaagsan tahay hawsha aad wadaan waa hawl qarash fara badan uu ku baxayo marka halkeebuu ka imanayaa qarashkaas yaase idin caawinaya qarashkaasi wuxuu ka yimid markii ugu horreysay magaalada fatahaadii hore ka dhacday sagaaliyo tobanka ahaa soomaali badan oo walaalaha usoo gurmaday khayr allaha siiyo gaar ahaan waxaase ka tilmaamaya hadda somalilan waxay ahaan dadkii ugu dambeeye oo lacagaha keenay lacag lix boqoloo kun ayay noo keeneen markii aan wada waranay oo aan dhili magaaladin biyaha laga badbaadiyaa la rabaa dood dheer kadib waxay ogolaadeen in dadka masaakiinta laba boqoloo kun lagu quudiyo afar boqoloo kunna lagu badbaadiyo oo keli lagu sameeyo oo magaalada biyaha looga leexiyo marka afartaa boqoloo kun oo somalilan lacagtoodii ka hartay annaguna waxaan urursanay boqol iyo soddon kun oo dollar oo aan ku darsannay marka shan boqol iyo soddon kun oo dollar ayaan haysanay oo aan ugu talagalnay in biyaha kadib weyn looga leexiyo shan boqol iyo soddonkaasaan ku howlgalnay waddanka dowlad buu leeyahay gobolka hiiraan iyo magaalada beledweynena maamul hirshabeelle la yidhaahdo bay sii hoos tagaan intee bay la eg tahay taageerada aad ka hesheen dowladda federaalka ah ama dowlad goboleedka hirshabeelle marka la fiiriyo howshan hadda adinku aad wadaan wax hadda ilaa sanadkii hore waxay dowladdu ku yaboohday siday sheegeen shan boqoloo kun shantii boqoloo kun hadda weli ma hayno mana soo gaarin gobolkan dhowr jeerna waa ka hadalnay cid ka jawaabtana ma hayno midda hadda socota haddii aan kaaga warramo waxna soo gaaray oo dowlad xaggeed ka yimid waxa ka jira maanta waxaa naloo sheegay inay keeneen saambaagyo oo kuwa ciidda lagu shubaa carrada lagu shubo oo shan boqoloo xabba ah wax ka dheeriya oo sagaaliyo toban sideed iyo toban iyo laba kunba naga soo gaaray ma jirto haba yaraatee waaya intaanan u gelin gargaarkii ay shalay diyaaradda ku keeneen dowladda federaalka waxaad ii sheegtay shantii boqol kun ee doolar ee dowladdu ay sheegtay in ay ku gargaarayso shacabka ku dhibaatoobay fatahaadii oktoobar sanadkii hore beledweyne ku dhufatay in aanay adinku idin soo gaarin mana soo gaarin lacagtaa shanta boqola mana ay soo gaarin dadka loogu talagalay tabaalaysnaa beledweyne ay ugu ballan qaadeen qowl waxaan ahayn oo ay ku hadleen waxaan ahayn kama hayno waadna waraysan kartaan cid meeshan wax soo gaarsi hadday jirto marka lacagtaasi sooma gaarin waaya tan jabuuti lix boqoloo kun oo dollar baa iyadana aanu ka warhaynay in dowladda jabuuti ay ku deeqday taa iyadana idinma soo gaarin miya maya lacagta idaacadan ka maqalnay gaar ahaana dowladda jabuuti waxaan u jeedinay waa dowlad soomaaliyeed oo jabuuti oo soomaali walaala weeye way ka damqadeen dadka reer beledweyne oo dhibaataysan way ka damqadeen waxaana laga yaabaa dad masaakiin laga soo ururiya lacagtaas ama dowladdu ay bixisay marka lacagtaasi ma soo gaarin beledweyne cidda lacagtaa cuntay ama gacanteedii ku dhacday ku rideen ayaga unbaa sheegi doona sidaan leeyahay cuntay markaan leeyahay lacagta waxaa lagu soo qoraa ama guddi ama shakhsi ama dowlad marka lacagtaas cid ay u dhiibeen iyaga unbaa la weydiinaya anagu idaacadan ka maqalnay mana soo gaarin dadkii ay ugu talagaleen oo walaalaha dhibaataysnaa ma soo gaarin lacagtaas wasiirka boostada oo ka mid ahaa wafdi dhowaan booqday beledweyne oo shalay idaacadda v o a ay waraysatay wuxuu noo sheegay in isagoo dabcan magaca ama afka dowladda ku hadlaya in ay isugu geeyeen beledweyne dhowr iyo tobanka tarbiilar iyo shaqaale fara badan iyo ciidamo si ay uga hortagaan fatahaadda kusoo fool leh ee beledweyne marka ma waxaad leedahay howsha halkaasi ka socota cid aan guddigeenna ahayn oo gacan ka geysatay ama wax ku darsatay marka laga reebo jawaanada ciidda lagu shubo ee dowladdu ay soo dirtay ma jirto ma jirto dhowrka tarabiilna ma jirto magaalada beledweyne waxaa yaalla halka tarabiil oo ah hilakeliyahan ku xirno isagana waxaa leh uu naga soo gaaray qalabkaas zamzam foundation ayaa iska leh kambanigaas ayaa iska leh waxayna ugu talagaleen inay laamiga beledweyne laga dhisaayo ay dhisaan halkaa katarbiilo annagu aanu kiraysano hadda lacag naga qaato saacadii boqol dollar noogu kiraysan ayaan meesha ka shaqeeya marka tarabiilada meesha uu geeyey wasiirka waad weydiin kartaan annaga nooba keenin wax hadda wadaagaho waraho aan wadgalnayna ma jirto wax oo muxuu ahaa kalo wax naga soo gaara waxaan ka arkayay gabdho oo muxuu ahaa ay halkan ka yimid iyo wiilal laba injineer oo wada socda oo kolley xafiiska ra-iisul wasaarahan ka soconaa yidhi iyaguna hadda waxay joogaan muddo usbuuc ka badan laakiin wax deeqo hay ka wadaana nooma sheegin markaa dowladdu wax gacana oo ay ku leedahay shaqadan socota oo aan shantaa boqol oo jawaanada ciidda lagu shubayo saambaag la yidhaahdo aan ahayn ma jirto marka wasiirka weydiiya wasiirka laf ahaantiisa suaal kale su-aal kale oo aan wasiirka weydiinay oo ahayd dhaqaalaha intaa la eg ee ku baxaya ee biyahaas laga xirayo beledweyne halka uu ka imanayo wuxuu ku jawaabay in dhaqaalahaasi marka laga reebo ganacsatada oo uu xusay maamulka gobolka hiiraan iyo dowladda federaalk ah iyo maamulka hirshabeelle in dhaqaalahaasi ay bixiyeen maya xashaa lilah gudoomiyaha gobolka wuu joogaa cali jeeka waad weydiin kartaa wax dhaqaala ah oo aan amniga xaggiisaan sugaynaa ay yidhaahdeen aan ahayn oo nasoo gaarin run ahaantii ma jirto isagana waan la wadaagnay gudoomiya oo aan u sheegnay dhaqaalaha aan hayna inuu yahay shan boqol iyo soddon kun oo dollar halkii ka timidna way ogyihiin marka wasiirka wax naga soo gaaray dowlad xaggeed oo waagaas aan kuu sheega lacagtaas ay ku ballanqaadeen ayaa laga leeyahay marka mid kale ay ku dareen ama waxqabad kale oo shantaa saambaag aan ahayn ma jirto taasaan kuu caddaynaya waayah ugu dambayntii marka maxaad codsanaysaan oo ama dowlad federaal ha noqoto ama hay-adaha ee arrimahan ku shaqadale iyo beel caalam ha ahaato ama maamul hirshabeelle ha ahaato ama dadka samafalayaasha ah ee soomaaliyeedba ha ahaadaane maxaad codsanaysaan walaal badan ay reer beledweyne leeyihiin oo walaalo ah oo aanan abaalkooda gudi karin aakhiro ilaahi ugu jasiya waa soomaalida usoo gurmatay maanta oo ganacsato leh oo sida somalilan kasoo gurmaday puntland jubbaland ayaa laga soo gurmada oo deeq halkaa la keenay walaalaha qurbajoog ah oo dhan lacag soo uruuriyey kililka shanaada laga keenay nairobi aad og tahay in guddi culimaad laga soo diray lacag badan dhaqaalo keeneen intaasi waa soomaali damqatay cid kale oo aan soomaalida ahaynoo wax ku sheegan kartaa ma jirto hay-adahana aad sheegtay oo hadda magacyadooda hadda aad ku tiri belcaam anugu ma naqaano waxyaaba marmar ay keenaan way jiraanoo jawaan ciid la ysaga dhigayo iyo jirigaano faaruqa iyo katiifad yar iyo baaldi wax saasoo dadka qorax lagu dilo boqolkiiba ay boqolkii markii la yidhahda ay laba ka ahaayeen ayaan qiyaasi karaa laakiin hadda walaalaha soomaaliyeed waxay ku tari karaan reer beledweyne horeyba ugu tareenba laakiin waxaan jecelnahay inaan annagu hadda wax qabsano sanadkaana aan ka maarano sababtoo ah waad ogtaa dunida waxa ka taagan cudur halisahoo dadkii o dhan guryaha ay ku aruureen soomaalidu waxay tidhahdaa ninkii fadhigaaga u jeeda looma sara istaago ninka asagoo sanadkii hore dhibaatadaada ugu dhacday shan boqoloo kun ay ballan qaadeen bixi waaye maanta waxaan ka sugi karnaa maxay tahay waa ma jirtaan dhihi karaa kaasi wuxuu ahaa gudoomiyaha guddiga gurmadka beledweyne xaaji cusmaan dhagaxow oo u waramayey jacfar kuukaay haatana kusoo dhowaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo uu magaalada beledweyne noogu soo diyaariyey wariyahayaga xuseen xasan dhaqane
kulanti wacan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka barnaamijka oo toddobaadkan idinkaga imanaya magaalada beledweyne ayaan ku faaqidaynaa khilaaf ka dhex bilowday madaxda sare ee maamulka hirshabeelle gudoomiye ku-xigeenka baarlamaanka hirshabeelle ayaa waxa uu dhowaan ku dhawaaqay in uu hayo mooshin xilka lagaga xayuubinayo gudoomiyaha baarlamaanka oo ay saxiixeen ilaa saddex iyo lixdan xildhibaan sidoo kalena gudoomiyaha baarlamaanka hirshabeelle cismaan barre maxamed ayaa isna waxa uu sheegay in uu qabtay mooshin codka kalsoonida loogu qaadayo madaxweyne waare haddaba waxaa isweydiin mudan khilaafka cusub muxuu salka ku hayaa waxaa barnaamijka toddobaadkan igu marti ah cabdicasiis cabdisamed wasiir ku-xigeenkii hore ee garsoorka iyo cadaaladda hirshabeelle barre cali geeddi oo ka mid ahaa odayaashii soo dhisay maamulka hirshabeelle canab cumar cadow oo ka mid ah ururada bulshada rayidka ee gobolka hiiraan iyo bare sare cali cabdi xasan cali baarey xudunta khilaafka ragaadiya hirshabeelle iyo waxyaabaha loo aanayn karo khilaafkan cusub waxaa marka hore sharaxaya ex wasiir cabdicasiis
hirshabeelle maamul oo ugu yar maamuladii oo stediyadii oo soomaaliya oo ugu dambeeyey oo ahaa lana kulmay aakhirkii isbeddelkii labada dowladood taas oo ay keentay in isku xirnaantii dowladda dhexe iyo dowlad maamulkii oo hirshabeelle xoogaha dhexda ka baxay kadibna uu dhacay mooshin deg dega oo aan la filaynin oo nidaamka dastuuriga markaas lagu jibiyey oo riditaankii dowladdii cali cabdulaahi cusable iyo xildhibaanadii oo markaas u kala go-ay xildhibaano cali cabdulaahi taageersanaa iyo xildhibaano isbeddel ka rabay sidii ay labada garab u yihiin ayay sidii weli cuqdadii iyo wixii iyada ugu kala jirto ayuu nidaamkii haddana hirshabeelle wuxuu iska noqday mid cagajiida oo aanan awood dowlad dhexana si fiican ugu xirayn oo dowladda dhexana shaki ay ka qabto wixii dhoodhoobay oo dhisay inay ahaayeen dowladdii federaalka ee ka horreysay xasan sheekh isla markaasna xildhibaanadii ka soo jeeday hirshabeelle ee dowladda federaalka aqalka hoose iyo aqalka sare uga jiray aqlabiyadooda ay noqdeen garabka mucaaradka ee dowladda federaalk kasoo horjeedo nimankii daadahin lahaa dhismaha iyo sharciga iyo nidaamka hirshabeelle ee dowladda federaalka ku jirayna ee baawarkii awoodoodii ay noqotay niman mucaarada khilaafka mas-uuliyiinta hadda u dhexeeya wixii hore wax iska intifaaciyay ahayd laakiin hadda mas-uuliyadda guddoonka baarlamaanka guddoomiyaha baarlamaanka iyo labada maamulka fulinta khilaafka u dhexeeya waxaa waaye madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka oo garaafkii ay dejisteen ee islaan xilliga markuu dhammaado waxay noqon doontaa inaa idinka xildhibaanada soo xushaan oo xildhibaanada qaarkood xataa ay si hoose mar hore madaxa ugu duubduubteen ay ogaadeen in sidii galmudugoo kale walaayada laga wareejin doono dowladda dhexana ay maamulayso marka in ay ku soo khasaareen ku soo daaleen saddexdii sano oo cali cabdulaahi ka dambeysay xildhibaanadii iyo barnaamijka ay diyaarsanayeen in uu meesha ka baxay cismaan barrena guddoomiyahana uu ku mintisan yahay in dowladda ay la raaco federaalka sharciga dastuuriga sida galmudugna lagu dhaqmo waa mahadsantahay bare waxaa ka mid ahayd raggii ugu horreeyey dhismaha maamulkan hirshabeelle hadda khilaafaa ka jiro bilowgiisana khilaafuu ku bilowday maxay kula tahay khilaafka hadda jiro inuu salka ku hayo bismillahi raxmaan raxiim horta idaacadda fiiha odayo wasiir cabdicasiis iyo ustaad baare iyo canab waa salaamaya salaan ka bacdi khilaafka hadda hirshabeelle ka jiro bamba laga soo tuura waayo filla soomaaliya oo maxaa waay filla soomaaliya bamba lagu soo tuuray lagu qarxiya la rabay meesha la yidhaha hirshabeelle kabacdi dowladda federaalku si ay gacanta ula soo gasho ilaahay mahadiis madaxweyne ku-xigeenka iyo madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka gudoomiye ku-xigeenka baarlamaanka cabdi xuseen geedi canab axmed ciise bambadii way ka hortageen way qabteen bambadaasna si toosaa loo qabtay waana lahayaa khalaafkaas marka khalaaf hirshabeelle ka yimid maayo hirshabeelle way dhisan tahay hirshabeellena dowlad waay dowladna waa lala tashadaa marka khalaaf xaggaasu bambada ku bambadiina waa la qabtay marka halkaasuu ku salaysanya waa mahadsantahay barre canab waa maqlaysaa cabdicasiis iyo bare adiga maxaa ku biiri lahayd
waa mahadsantaha xuseen xasan dhaqale idaacadda v o eda iyo dhammaan ka qaybgalayaasha dooda aadaa umahadsantihiin bare iyo ninka la yirahdo cabdicasiis waxaan u malaynayaa abti bare warkiisa waxaa ku jiray inuu dhahay khilaafka waxaa lagasoo waa bambo laga soo tuuray maxaan ku sheegaa dowladda dhexe ee villa soomaaliya ma dhihi karna bambo laga soo tuuray villa soomaaliya waay sababta waxaa waaye villa soomaaliya maamul goboleedyada dhan ay dhisaysay xaqay u leedahay inay dhisto dowladda federaalku waxay wakiil ka tahay dhammaan maamul goboleedyada wasaaradda arrimaha gudaha xaq u leh inay dhisto dowlad goboleedyada maxaan kuu sheegaay midda kale waxaa jiraan oo hirshabeelle khilaafka saa'id ka dhigaayo mucaaradkii oo dhinaca ah oo nimanka hadda uu sheegaayo oo ay dabada ka riixayaan iyo dowladdii dhexoo rabta sidii galmudug ay usoo dhistay inay soo dhisto dhibaatada faraha badan iyo khilaafka faraha badan halkaasuu ka jiraa kolley reer hirshabeellena waxaa la habboon ayaga inay maxaan kuu sheegaay aayahooda ka tashtaan oo ay danahooda meesha iska fiiriyaan marka ma dhihi karo wax oo hirshabeelle keligeed khilaaf ee keligeed dowladda soomaaliya wadda waaye labada dhinacba waa meesha maamulka ugu dambeeyey oo mustaqbalka mucaaradkuna ku xiran yahay mustaqbalka dowladda dhexana uu ku xiran yahay hirshabeelle marka waa lagu hardamayaa meeshaan dagaal fara badana ka socdo siduu ku dambeeyi doonana ilahi subxana watacaala ha og waa mahadsan tahay ustaad cali bismi illaahi raxmaan iraxiim su-aasha ay weydiisay waxaan filayaa muxuu salka ku hayaa khilaafka oo dowlad goboleedka hirshabeelle hadda soo cusboonaaday su-aashaas waxaa weeye haddaan ka jawaabo waxaa la yidhahdaa maamaaha baa waxaa jirta carab oo dhehayso mansaxad bidaayatuhu saxad nihaayatuhu ama bilowgiisa ninkii ka hagaago dhammaadkana wuu hagaagayaa haddii tallaabta aad qaadaysid tallaabta koowaad ay ku hagaagto tallaabta u dambeysana way ku hagaagaysaa marka waxaan ka wadataa aan ugu socdaa hirshabeelle
iyo badanaaba maamulada koonfurta laga dhiso marka laga reebo hadda somalilan iyo iyo puntland marka laga reebo dibeysiisintii dhabta ahayd sooma marin shacabku oo kama imaanin wax ayaga inay samaystaan loogu dambeeyo ma jirin wuxuu ahaa maamullo ama maamul shacabka kor loogu keenay aysan ka baaraan degin aysan maaragtay isku day wax isku darsanayaan iyo haddii ay kala joogayaanba iyaga iskood inay isku yimaadeen n maaratay aan taa laga taakulaynin aan taas lagu taageerin ayuu ahaa waxaan filayaa inay tahay maamul shacabku boqolkiiba afartan boqolkiiba afartan ay ka qayb galeen middaas marka waxay keenaysaa marka inay gaaceer noqdo maxaa yidhahday heshiisyadii oo ummadda waxa u dhexeeyo waa xeer iyo qaanuun iyo sharci ay ku heshiiyaan marka meeshii marka waxaa soo baxaya dulduleelo badan baa soo baxayo oo oo waxay deg deg lagu dhisay oo xagga dastuuri ah xataa hadda aniga waxaan shaki gelin karaa dastuurka hirshabeelle oo qoran oo rasmi ah kolley aniga weli ma arag marka waxaan marka waxay ku xiran tahay waxay maarata ay salka la galaysaa wixii deg dega lagu dhisay oo bulshada xaggeeda aana ka imaanin oo maarata si mugle aan loogu qayb gelin sida maamulada kale ay u dhismeen waxaa kaloon ku xijinayaa marka maamulkan khilaafka waxyaalo badan baa sababa waxaa sababayo cudurku waxbaa sababa ama virus ama bacteria ha sababtee khilaafkan waxaa sababayo maadaama aan loo hogaansamaynin sharciga hadduu jiraba maadaama dadka ay madaxda ah aysan u dhaqmaynin adiga inaa wax noqotid maahae dadka waxa noqdo oo nin walbaba inuu suldadii iyo awooddii helo uu rabo taas marka waxay keenaysaa in hirtan ay noqoto niba ninka kale oo meeshii ka saaro wasiilo kasta oo ugu saarayana u adeegsado ama xeelad kasta ama tab kasta u adeegsado anig taas baan u arkaa cali waa mahadsan tahay bare waa maqlaysaa cali wuxuu yidhi dhismihii hirshabeelle markii horeba qaab qaldan ayuu ku bilowday oo dadkii wax dib u heshiisiina looma samayn waxaana ka mid ahay dadkii hawsha markii horeba galay haye bismillahi raxmaan raxiim horta khalaafka oo hirshabeelle meeshuu ku leedahay waxaa waaye dadkii hirshabeelle markii hore maamulka u lehay dowladda federaalkaa dhista dowladda federaalku markay dhistane dadan u dhalan labadii gobol ay ku soo dareen nin kasta badanihiisuu ku furshaday khalaafka meeshaasaa keenay marka hadda waxaa la rabaa marka si dadkaas aan u dhalan loogu soo laabo inay dowladdu soo farageliday maamulka dhisto laakiin hadda qolada hadda joogta haddii loogu sugo maamul iska leeyihiin labada gobol dadkiislo dad u dhashay ah ha ka soo baxa
haye cabdicasiis dowladdii ugu horreysay oo hirshabeelle markii la dhisay wasiiraa ka noqotay inkastoo mar dambe lagu kala tegey markaad fiiriso hadalkii barre iyo cali maxaa kaaga qa madax xuseen horta wax badanaa iskeenaa waxaa waaye dhismihii hirshabeelle maadaama uu labada gobol dadka ka soo jeeday aysan wadanin erge inta la sameeyey dowladda federaalka xasan sheekh ay waday oo aada mooday wax la dhoodhoobaa inay u eg tahay ayaa badanaa barlamaankii waxaa noqday dad oo bini aadamka waxaa fiican qofku markuu hogaamin ku jiro inuu ahaanshihiisa yaqaano dad badan oo nidaamka federaalismka iyo xildhibaannimada iyo dastuurka iyo sharciga waxaa lagu dhaqmaa iyo nidaamka aanan garanaynin intooda badanna sagaashan iyo sagaalka waxaan dhihi karaa lixdan xildhibaan aanan deegaanka deganayn gobolka hiiraan ama gobolka shabeellada dhexe oo wax yurub ka yimid iyo wax banaadir waxaan ognahay xataa xildhibaano ka shaqeeyo wasaaradaha dowladda federaalka ka shaqeeyo kana tirsan xildhibaanada hirshabeelle oo eegta mushaarkooda marka haddiiba dadkii oo wakiilada ahaa aysan aqoonin shaqadoodii iyo nidaamkoodii aynan joogeyna sugnaasho lahayn waxay keenaysaa in aan shaqadii la qabanin isla markaasna haddana ay ku darsadeen xildhibaan walba uu yidhi mooshinaan keena haddaanan wasiir liiga dhigin waxyaalaha aniga wasiirka aan ku weynoo kale waxaa ka mid ahayd in la yidhi nin banaanka laga keena wasiir ma noqonayo xildhibaankii aniga xilkii iyo fulintii iyo wakiil wakiilkii oo shacabka aniga ahaana kabacdina ay duursadeen hoteelada muqdishona ay ku degeen marka hirshabeelle waxaan filaa aniga ammaan ahaanha iga hata hadday doonto sagaalkii bilood annaga aan wasiirada ahayn wasaaradaha intii aan geyni iyo meeshaan geyni garaafkii inay hoos uga dhacday mooyaane wax hore u kacay male dadka ku dooda badanaana dowladda federaalka a soo farageliso ninka hadda ee walaalkii bar oo kale waxaa waye adiicullah waa adiicu rasuul waul amri minkum yidhi ilaahay dowladda federaalka waa mas-uuliyadda dalka shalayba dowlad federaala ku dhistay haddana inaa hadda tiraahdo dowlad federaal ee ma soo faragelin karto waa khalad dowladda federaalka waxayna ogeyn waa sharci darro waa kutumasho dadka xuquuqdooda la boobo ama dadka maxaa la yidhaahdaa laga tiro badan yahay sida hadda shadda guddoonka kaalaan baanasi kuma dhisna waa kaalaan baanasi kuma dhishna shanta sare ee guddoonka saddexda baarlamaanka iyo labada fulintaba beelo aan intaas ahayn oon ku-xaafad ahayn oo waxaa jirta aan kaalaan baalansigaas ku jirin waxaadna moodaa xildhibaanada hirshabeelle inay kala cod bacaan yihiin kala cod qiimo badan yihiin dadaaba xataa codkooda aan la qiimeynin marka haddana waxa waaye gobolka hiiraan shacabka ka soo horjeeda maadaama aynan ogoleyn awal dhismihii hore iyo haddana waxay ku daaleen oo kasii quusteen isbedelka farada badan ee gobaratooriyaasha waa maasan tahay canab sidaa maqlayso martida intooda badan waxa ay isku raaceen in khilaafka maanta jira uu sabab u yahay dhismaha hirshabeelle markii hore waddada loo mara oo qaldaneed adiga taa ma ku muuqataa maxaase ku biiri lahayd aad iyo aad waa sax wadadii hore oo hirshabelle markii la dhisaya loo maray way qaldaneed haddana raggii hore ee wadadii qaldaneed wax ku dhisay isku jiijiid iyo jujuub iyo waxaan dadkuna raalli ka ahayn wax badan oo qaldan ay ku jiraan oo dhisaa weli faraha kula jiraan hirshabelle mucaaradka dowladda federaalk oo xilligoodii dhammaaday oo hirshabelle mar hore saan u qasay oo dhibaatadan ayaa weli waxay kula sii jiraan faraha inay qaskii ay kusii jirto aniga fikirkayga waxaan qabaa dowladda federaalka in loo dayo dhismaha hirshabelle si hirshabelle qurxan oo wax qurxan ay kasoo baxaan oo bulshada labada gobol ay maxaan ku sheegaaye ay ku kalsoon yihiin loo dhiso nimankaas hadday meesha kusii jiraan hadda madaxweynaha madaxweyne ku-xigeenka waxaa la tuhunsan yahay inay garab ka helaan ama u yihiin raggii hore dowladdii dhexe ee dhacday xilligaas oo hirshabelle soo dhistay hadday wax qurux badan noo haayaan bare wuxuu yidhi hirshabeelladii horea micnaha wax badanaa qaldanaa dadkii meesha joogo ka mid ahaa wax waa la sixi karay madaxweynaha madaxweyne ku-xigeenka madaxweyne madaxweynaha ayaana ku dhihinay madaxweyne ku-xigeenka iyo dad badan oo hadda joogay wasiirka arrimaha gudaha xilligaas dadkii taladu gacanta ugu jirtay ahaayeen marka waxay shalay hagaaji waayeen maanta ma hagaajinayeen inay hog kusii ridaan maahane waxaan leeyahay dowladda federaalka ha loo daayo dhismaha hirshabeelle sidii galmudug iyo koonfur galbeed buu u dhistay waa ujeedaan hadda maamulada ugu quruxda badan ugu mashaariicda badan ugu waxqabadka badan ay ku jiraan maxaan ku sheegaayey maamulada dalka ka jiro dowladda federaalka annaga ree hiiraan ahaan waa dhaliilaynaa wax badan aan ka tirsanaynaa inaysan waxba noo qabin way jirtaa laakiin haddana ma ma dhehayno iyaysan faragelin labada maamul waxa dowladda federaalka dhaliisha aan ka tirsanayno nooga daran dhibaatada ee hirshabeelle nagu haysa iyo dibdhaca ay nagu hayso bilowgii dhismaha hirshabeelle waa waa waa joogto waa ka mid ahayd afar sano hadda wax yara uga haray maxaa la dhihi karaa ama maxaa lagu tilmaami karaa waxyaabaha ay deegaanka kusoo kordhisay hirshabeelle dhismaheedii horta hirshabeelle markii la dhisay dowladdii dhistay markiiba way dhacday dowlad cusubaa timid dowladdaas cusubo ilaa maalintii timid hadii kale cid hirshabeelle way ku dheganeed waxay ugu dheganeed waxaa waay inay talada ayada la wareegto oo dad xildhibaanaho ayaga muxuu raacsan ay uga soo baxaan marka waxaan leeyahay dowladda federaalka waxa waaye wax kasto waxaynayso dhex dhibaato kama jira hirshabelle hirshabelle hirshabelle waxay soo kordhin waaba lagu dheganaabay waa dad lagu dheganaabay waxba kordhin wax badana waa korido maamulay suubiday wax badanay suubiday waxbay qabatay marka dowlad dhisan waay dowlad dhisan wax ma qabata lama yihah aye ustaad cali hirshabelle wax badanay soo kordhisay waxay soo kordhisay gobolka hiiraan lix biloodba in gobernatore lasoo magacaabo waxay soo kordhisay deeqihii talyaaniga noogu talagalay bajetka in laga diyaariyo la rabo beladweyne biibaxada loogu xiro in maaragtay ay ka shaqayn waayaan ayaga iyo federaalka labadaba waxay soo kordhisay deeqihii jabuuti noogu talagashay lixda boqol ilaa hadda guddiga inay leeyihiin waxba laguma hayo meelay jaan iyo cero dhigtay waxay soo kordhisay dowladda federaalka shanta boqol oo kun oo dollar ay bixisay inaan shacabka hiiraan ayna soo aynan soo gaarin waxay soo kordhisay maamuladii degmooyinka gobolka hiiraan qaar ka mid ah inay galmudug oo kale ay hoos yimaadaan xildhibaanada hirshabellena ay ka mid yihiin sida matabaan oo kale oo maamulka uusan imaanayn waxay soo kordhisay dadkii inay maaragtay kala shakiyaan waxaa sida hadda buulabuta ka dhacdo oo kale yaan dhaweete gacanka hadalka inay tagtay ma garatay ay ku sigatay iyo runtii wax badan oo badan shacabkii de iyo diishii iyo wixii laga fulinayo o dhan inaan maaragtay aysan ka imaanin maamulkaas marka waxaasay soo kordhisay intaasay soo kordhisay haye cabdicasiis waxaa waaye ii sheeg haddii aad cudurku hayo oo dhakhtar uu wax ku weydiina haddaa cudurkaada qarsato daawo lama helaayo mogtahay annaga reer shabeelle haddaan nahay oo labada gobolba ka soo jeedo weliba aan mas-uuliyad ahaan ka soo qabtay hirshabeelle waxaan dhihi karaa mas-uuliyiintooda soomaalidu waxay ku maamaadaa madiidin bukaday ballan fur bowsaarka haddii uu bukado waa ballan furay mas-uuliyiinta hirshabeelle waa ballan fureen dastuur kuma dhaqmin amnigay ku fashilmeen maalinkii iigu dambeysay jowhar siddeed doolaraan ku raacay hoomeyda muqdisho aadaysa caasimadii magaalo madaxdii hirshabeelle oo go'doona dad maxaabiista waxay qaban karaan ma leh isla markaasna xildhibaanadii hirshabeelle nimanka mucaaradka ah ee dowladdii ka horreysay dowladdan ayaa nin walba nin soo qortay oo soo waxaystay ninkii ku soo qorayna kama leexan kartid marka dowladda federaalka ma ay taageersana mana ay ayisana dowladda federaalka waxaan ka codsanaynaa iyo shacabka labada gobol inay taageeraan dowladda federaalka walaayadana ay ku wareejiyaan dowladda federaalka iyo wasaaradda arrimaha gudaha si loo helo nidaam saxan oo wanaagsan waxaan ku dari lahaa oo kale midda oo isbeddelka gobolka hiiraan lixdii biloodba guddoomiyaasha dadka waxaa ka maqan shabeellaha dhexe waxaa madaxweyne ku-xigeenna ninkii gobarnatooraha ahay gobarnatoorana ah madaxweyne ku-xigeenna ah wixii khilaafoo reer shabeellada dhexa soo dhexmarane iyadoo hirshabeelle loo soo bandhigin si gaara ay gacmahooda hoos ugu dhaqaan laakiin gobolkii hiiraan waa wax ayna soo gaarin gacantii maamulka dowladda hirshabeelle isbaaran ay ku noqdeen hadday soo gaari lahayd gacantii dowladda federaalka marka isbeddelkaas farada badan dhaliishii iyo kalsooni la-aanta ay reer hiiraan qabaan hirshabeelle u qabaan iyo mas-uuliyiintooda ayaa mar walba waxay keentaa isbeddelka gobarnatooraha marka dad is-ogol shabeellada dhexe isla soo wada shaqayn jiray guddoomiye gobol iyo ku-xigeenkiisii madaxweyne ku-xigeen iyo guddoomiye gobol isu eh sidiina gacanta isugu dhaqaan iyo kalsoonidii waa waxaan ku tillaabsan lahaa oo kale in ku-xigeenadii iyo shabeellada dhexe dadka isku xiraaha rag ka mida baarlamaanka cusmaan barre riixitaankiisa badanaa waxaa keeno oo kaa iloobay nin la yidhaahdo abuukar cali maqani oo la tartamay guddoomiyaha baarlamaanka ku-xigeenna u ahaa cali cali guudlaawe xilligii oo gobarnatooraha ka ahaa ayaa inta badan mar walba lagu quuqiyaa cismaan barre haddii uu nidaamka raaci waayo oo dadkan ku xirmi waayo in ninkaas lagu bedelaa haddii sida iyaga ay rabaan uu yeeli waayo inuu u joogo ninkii shalay la tartamay ee lagu bedeli lahaa oo shabeellada dhexa shuruucdeeda iyo nidaamkeeda ku dhaqmaa marka hirshabeelle waxay u baahan tahay ku noqosho iyo baarlamaanka in laga soo doorto deegaanadii ay ka soo jeedeen oo aan reehiiraan mar dambe marti aysan u noqonin shabeellada dhexe oo aan dadka gobolka banaadir u dhashay ayna booskooda reerhiiraan ayna buuxin okay canab maxaa lagu tilmaami karaa afartii sano oo hirshabeelle ay jirtay waxa ay kusoo kordhisay labada gobol hiiraan iyo shabeellaha dhexe hirshabelle horta waa sax in qofka biniaadamka waxaa la rabaa inuu alkacabsi wax u sheego hirshabelle inay maamul bilaab ahayd waa sax in xilli kale guri kusoo aada waa sax haddana waxaa la yidhi waxay nagu noqotay hirshabelle riibigeeda ma daaqa lagamana daaqo sideedaba ayadana wax ma qabanayso ciddii wax qaban laheedna uma banaynayso wax ay qabatay aniga kacanab ahaan dadka bulshada beledweyne ku dhaqan aan ka mid ahay iyo dhalinyarada magaalada waxaan ka xasuustaa inay boliis dhistay hadda bilihii ugu dambeeyey boliis soo dhistay ee keentay oo saldhigga boliiska boliis fara badan oo hirshabelle ka socda oo yimiday ma ku abaal dhaceen wax badan ay magaalada ka bedeleen oo maxaan kuu sheegaayay waxbay magaalada ka qabteen laakiin wax ay qabatay oo rasmiya oo kale oo la dhihi karo saldhig boliisna airbortkay ka dhiseen beledweyne wax jowharna kama warhaayo aniga laakiin waxay qabatay wallahi waxay qabatay ma aqaano aniga kuley oo kale ay noo qabatay waxaan dhibaato ka hayn in lix bilood guddoomiye la bedelo in aan system maaliyadad la sameynin inaan qorshe amni la dejinin inaan waxba la inaan hal sharci oo bulshada labada gobol wax u qabanaayo la ansixin oo baarlamaanka la horgeynin oo haddii ay dhacday in la ansixiyo xataa aan la meel marinin oo xeer madaxweyne lagu soo saaray wax ay noo qabatay oo hadda aan ogahay waxaas idii qabatay aan dhihi karo anigu waxa ka jirto dhismaha saldhigga booliiska airbortka magaalada ku yaalo iyo in maxaan ku sheegaya ay booliis dhistay un intaasaan ka xasuustaa haye bare bismillahi raxmaan raxiim horta wax badan waxaa la yidhi goboltooriya bedesha goboltooriya bedesha goboltooriya la bedelayaa qofka hadduu dekareeskooda waa la bedelayaa laba saac oo subxaan maa inta qof loo magacaabo xil ha sagaal saac laga qaada taasi bedelku wax booro baleena ma leh dowladdan hirshabeelle muxuu ahay gadaalna waa looga dhegan yahay waxba waxna way qabatay waxay qabatane ma qarsoono midda kale khalaafka muxuu ahay waxaan kusoo leeyahay khalaafku wuxuu ka yimid villa soomaaliya uu ka yimid guddoomiyaha baarlamaanka hirshabeelle cismaan barre khalaafka waxaa looga soo dhiba villa soomaaliya ummadda dhanaa wada og wax ula qaylina wixii loo soo waxaan gadaal u celiyaa layidhi ma celinaa wuri waana la celshay meeshuu joogaa ya waxaa loo soo dhiba hirshabeelle khalaafka dhackici ee kala dir sidii galmudug iyo koonfur galbeed saa gacanta ula galo laakiin dawladdu hirshabeelle ma taqaan nimanka villa soomaaliya degan hirshabelle ma taqaan hirshabelle dawlada waay hirshabelle waxaa la yidhaha dadka gobolka banaadir degana ilaa hiiraan dadka deganaa la yidhaha hirshabelle marka dawladdu waxa waaye ma taqaan nimanka villa soomaaliya jooga hirshabelle ma taqaan hirshabelle waxay rabtaa hogaanka dalka inay qabato ee dalka hogaamiyo dalka ay qabato hogaanka dalka ay rabtaa hirshabelle ayaguna dhexdoodii ku meereysanaysaa marka waxaan leeyahay villa soomaaliya meeshaad gadaal ha uga degto annaga villadan usoo socda hirshabelle villa soomaaliya usoo socotaa
cali sidaa ka warqabto khilaafka heerka hadda aad sheegteen uu gaarsiisan yahay dowladda dhexe wax doora ma ku leedahay xalinta khilaafka mas-uuliyiinta ugu sarreysa hirshabeelle ee hadda soo cusboonaaday
bismi illahi raxmaan raxiim horta xuseenow khilaafkaas markii marxaladda dalka maraya dib loo fiiriyo oo hirshabeelle iyo iyo mas-uuliyiinteeda golayaasheeda dalka wuxuu marayaa xaalad khatar ah waa ogtaha cudurkan covid nineteen baa waad ogtahay goboladan hirshabeelle hiiraan iyo shabeellada dhexe biibaxa ama fatahaad baa hayso oo kusoo wajahan intii laga fikeri lahay marka sidaa dadka loo samata bixiyaa yaa hadda khilaafkan u yimid isjiijidkan haddaan su-aashaada kusoo noqdo dowladda dhexe waa soomaalida reeguubiga waxaa ku maamaada korow dhici waaya laan adag buu haystaa marka dowladda dhexe laanta keliya ee la haysto waay wayna ku leedahay lug way ku leedahay wayna ku maamulada kalena maaragtay siday ugu lahaan jirtay ee lug ugu leedahay oo jallenjiga ku jirtaa ama taxadiyaadka oo hirshabelle haysto qayb bay ka tahay carab in xal laga gaaro yani oo hirshabelle sideed la ysku kuceliyo la xaliyo aad iyo aad haa dhibaatadii hadda taagneed iyo mooshinkii iyo rafaadkii iyo mooshinkii koow wuxuu ku bilowday mooshin nimanka mucaaradka ay dabad ka riixayaan oo madaxtooyada hirshabeelle kasoo fulay waa ognaa labada mooshin waxaa horreeya kan madaxtooyada kasoo fulay oo hirshabeelle dowladda dhexe waxay ku leedahay aad iyo aad waa xalinaysaa arrintaas hadeertan gudoomiya baarlamaanka la wacay madaxweynuhu insha allah xamar inuu tagaan rajaynayna waxaasna in la dhameeyo dowladda federaalkuna waa dowladdii waddanka wakiilkeeda wasaaraddeeda arrimaha gudaha dhismaha in lagu wareejiyo arrintaasna ay kusoo dhammaato sidii galmudug iyo koonfur galbeed loo dhisay insha allah in hirshabeelle cusub loo dhisaa rajaynayna
cabdicasiis
calaa xaasil hirshabeelle mooshinka guud ahaan ha iska jiro laakiin maadaama wakhtiga uu dhammaaday waa saan hore kuugu sheegay cismaan barre oo wakiil ka ah sharcigii oo golaha wakiilada mas-uulka ka ahaa fikir ahaan wuxuu raacay fikirkii dowladda federaalka oo ah dowladda federaalka oo aaminsan in dadkan afar sano ay waxba qaban waayeen shacabkana lagu aamini karin oo ay walaayada wareejiyaan dowladda dhexana ee federaalkana ay dhisto nidaam hirshabeelle cusub oo ishaysato shacabka labada gobol ay raalli ka yihiin dowladdana ay wax ku aamini karto marka intaas markii soo baxday ayaa labada guddoonka oo diyaarsaday guddigoodii doorashada wixii wax u soo xuli lahaa xildhibaanada sagaashan iyo sagaalka hadda jira dad u calaamadaysan kuwii ay bedelayeen waxay ku bedeli lahaayeen odayaashoodii dhaqanka oo wax la qorqori lahaa maadaama filimkii ay dheji u dhejisnaa oo ka noqday meel madow ayay rafanayeen ay rabi lahaayeen in ay gorgorta dowladda dhexe ku galaan oo gaar ahaan annaga saa filayno madaxweynaha inta badan soo noqoshadiisa aad ma ma cusla waxa aada u rabo soo noqosho waa madaxweyne ku-xigeenka cali guudaawe tiirka oo oo moojinadana ee hirshabeellena waa isaga ood moodid in labada guddoomiye ku-xigeen iyo madaxweynahaba ay isku xiran yihiin gooni ka yahay guddoomiyaha baarlamaanka oo uu dowladda federaalka raacsan yahay waana ognahay madaxweyne ku-xigeenka marka hore gobernatoore u ahay waxaa soo magacaabay xasan sheekh maxamuud markii federalismka noqoteen inuu madaxweyne ku-xigeen noqdona baawarka iyo hiilka waxaa u keenay xasan sheekh maxamuud marka ciddii ku soo dooratayna marna kama madax banaan kama banaanaan kartid dadka shacabka reer hiiraan aniga muddo hal sano iyo camalan joogaa waan u guurgalay waxay ku gelsan yihiin dhismaha iyo gacanta dowladda federaalka aynan aaminsanayn madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo baarlamaanka in ay gacan ku yeeshaan dhismaha hirshabeellaha cusub bare bismillahi raxmaan raxiim horta aniga dowladda federaalka waxaan ka filaynoo maba jiraanba waa ogtihiin reer beledweyne biyobaxaa timid dhammaantiis reer beledweyne buurtay fuuleen waraabaha ay walaala noqdeen iyo bahalaha dowladda federaalkana wax uga yimid ma jiro waa ogtihiin qardho biyaha habeenkii kusoo rogmaday isla maalintiina waxay gaarsiiday macaawinay gaarsiida hal milyan oo dollaray gaarsiida hal milyan oo dollar oo lacagay gaarsiida qardho gaarsiida waxa waaye marka annagana reer hiiraan oo dhan oo banaanka u baxay oon guri lahayn oon hoos lahayn meelay galaan iyo wixii haastaan la arag madaxweynuhu waa yimid baraborkuu ka soo degay waa isku sawriyey xamarna waa u hoytay marka annaga dowladda federaalka waxaan ka sugaynoo cadow madow reer hiiraan haddaan ma jiro madaxweynaha ra-iisul wasaaraha waxaan ka filayna ma jiro waa ogtiin garoommada cabudwaaquu dhisay cadaaduu dhisay wuxuu dhisay garoomo badan oo puntland ku yaalla u dhisay kismaayo u dhisay oo dekada leh annaga waa naga dulbootiya maxaan halayna anaga madaxweynaha maxaa le marka madaxweynaha soomaaliya madaxweyne soomaaliyeed ma madaxweyne qabiil waaye waana waxaana caddaynahoo markhaati ka ah hal milyan oo lacag qardo gaarsi qardhoon webi lahayn oo waxlaado biyaynu kusoo gadoomin marka madaxweyneha rees waraa waxba ka filmayno maamulkeena hirshabelle annagaa dhisanayno hanoo dhaafaano waktigiisu markuu dhammaadeen odayaasha dhaqankaa lagu soo wareejinaya odayaasha dhaqankaana dadku say wax u kala leeyihiin iyo say wax ule odayaasha dhaqankaa yaqaan marka odayaasha dhaqankaa laguso ha kusoo wareejiyaano nimankaasna meeshooda ha joogaan anagay ku sameeyaan noo yihiin kuraasta ha noo haayaano waktigu markuu dhammaadeen waxayna waa soo xilanayna waana la imaanaynaa cidna marti uga mooqnohyo
waa mahadsantiin waa soo gabagabeynaynaa dooda cali adaan kugu hormaraya mar haddii sida aad sheegteen khilaaf intaa la eg uu ka dhex jiro hirshabeelle dhismaheedii horena uu khilaaf ku bilowday maxaa la dhihi karaa uu ku dambeyn doonaa aayaha ama horumarka dadka labada gobol hiiraan iyo shabeellaha dhexe
bismillahi raxmaan raxiim horta hiiraan iyo shabeellada dhexe waa laba goboloo walaalaha horta dadka hiiraan degan shabeellada dhexena way degan yihin taa mushkilo kama taagno laakiin markii wax la dhisayo waxaa la rabaa inaan annaga mid ogaano horta wax ma naloo dhisaya mise waa la dhisanayaa in wax naloo dhisaayo oo maamul naloo dhisaayo iyo in maamul la dhisanaa oo dano gaara laga leeyahay oo hadhow ajando gaara lagu fushanayo labada horta waa in nala kala caddeeya haddii wax naloo dhisaayo waa inuu ka yimaadaa dadka odayaasha cuqaasha ummadda meesha degan oo labada gobol degan waa in laga talageliyaa oo iyaga marka hore rabitaanka ay ka yimaadaan waad ogsoon tahay hadda hirshabeelle markii la dhisaayo gogishii meeshaan hiiraan laga laabay oo dibanshisiinta ahayd hadday taabageli lahayd maanta isha ay leedahay hirshabeelle ma yeelateen gogishii baa la laabay meel kalea laga waxay dadka rabitaankooda haddii laga soo celiyo ma wax kaa imaanaya marka waxaa su-aashaad haddaan aan usoo laabto hirshabeelle maxay ku dambay doontaa haddaanan la helin cuqaal iyo waxgarad haddaanan la helin mas-uuliyiin dowladeed oo heer federaal ah iyo heer heer deegaan oo danaha dadkooda ka fikirin oo maamulkaasi aan sutida loo qaban hirshabeelle waxay ku dhammaan doontaa aday ku eeday aday ku eeday isqaqabsi dagaal kala irdhow iyo mashaakil sababtoo ah waxyaalaha hadda muuqdo nabarada hadda muuqdo waa nabaradii adee caabuqa uu sii bato dhibaato keeni karo marka horaan ugu dhawaajannay hirshabeelle afartii sano ay soo dhaaftay eraboorkii waad aragtay waa dhiiqo waddooyinkeenni waa kana waxaa le waxay adduunyada noogu soo ta noogu soo taageeranoyna la siiyeen wax laga haya ma laha horaan ugu hadlay midaas marka taas marka waxaa keenaayo rabitaanka shacabku iyo dadka ninkii maamuli lahaa ma aysan dooranin gacanta ha lagu soo celiyo hirshabeelle dadka iskale gacantooda ha lagu soo celiyo cuqaasha salaadiinta iyo waxgaradka iyo dadka ka dhashay labada deegaan ha lagu soo celiyo midda labaad dowladda federaalka horta dowladda federaalka waa dowladdii waddanka xukumaysay laakiin iyagu qudhoodu inagu hadda afartii sane aan soo dhaafnay iyo biibaxadii haddana soo martay waa ka dhawaajiye walaalaha ka dhawaajiyey wax dowladda federaalka aan ku haysano ma jirto haddii hadda tidhahdo waa soo dhex gelayaa markaan dhibaatada ku jirnay oo rafaadka ku jirnay iyo wixii deeqihii naloo keenay ee muslimka naloo deeqay waa ka waxaan haysana malaha hadda hadday timaaday tidhahda anigaa maamul dhisaayo ma maamulkii ka daran ah mise waa mid ka fiican waa mid ka daran uu noqonaya marka waxaan qabaa dowladda federaalka iyo hirshabeelle laba madoore meeshay ku dirireen waxaa lee balambaal kuma dhaqna oo dadka shacabka ku baaba'ayee labadiinaba ilaahay haydan garansiiyo inaad talada usoo celisaan shacabka reer hiiraan iyo shacabka reer shabeelle dhexe waa mahadsantahay cabdicasiis walaalkay dhammaantiin waa mahadsantihiin waxa waaye ii sheeg hirshabeelle ilaahay inuu irid kale u bixiyo ma ogiye hirshabeelle dadka labada gobol waxay u haystaan inay uga dartay shabeellada dhex waxay ku leeyihiin hirshabeelle waa nooga dartay cariiriyayna gelisi reer hiiraanna hirshabeelleba may arkinba isla markaasna waxaad wada og tahay waa laga yaabaa xuseen inaad tagtay jawhar gobolka shabeellada dhex magaalo madaxda xabsi wasaaradda xabsi ciidanka asluubta soomaaliyeed kama jiro waana magaalo madaxdii saldhigga booliska ayaa ninkii dhiigga soo galay iyo ninkii argagixisada ahaa iyo kii xashiishka cabbaayay iyo kii boqolka kuloo loo haystay iyo kulli xabsi xilligii talyaanigii la dhisay oo saldhigga booliska ah oo labaatan mitir ah ayaa lagu wada xiraa haddii hirshabeelle ay horumar leedahay iyadaan ka arki lahayn oo caasimadda waxaa arki lahayn ciidan asluuba oo xabsi leh oo dhisan ayaan ku arki lahayn hirshabeelle waxay ka taataaqdo waa ciidanka booliska oo hirshabeelle taasna waxaa ku mahadsan taliyahooda ciidanka booliska hirshabeelle iyo saraakiishiisa iyo hay-adda u d b iyo hay-adaha macnaha fangareeyo booliska waxaa waaye hirshabeelle waa lagu khasaaray geedaan xidid lahayna ma istaaga midhana ma dhalo marka waxaan rajaynayaa in gobolka hiiraan xildhibaanadii ka gelaa hirshabeellena hiiraan laga xulo oo salaadiinta iyo mas-uuliyiinta ugaasada iyo wabarada u dhasha deegaanka meesha degan inay soo xulaan oo dad meesha degan oo aan koyto ahayn martina ahayn in la soo xulo haddana hirshabeelle waxaa dilay waa martinimada bare bare
bismillahi raxmaan raxiim horta dowladda federaalka annaga waxaan xaquuqahaan uga le reer hiiraan daaba ka waynaba aayaha dadka degan labada gobol muxuu ku dambeyn doonaa mar haddii khilaafyo laga sheekay khalaafyada haddii khalaafyadu ay bataan dadka iskale hirshabeella ka fadhiisana ka tashana dowladduna waxa waaye anaga waxaan xaquuqo kuleynaba ka waaynaba maba aaminaynaba waxmana nooma suubi kartaba marka hirshabeelle waqtigeedu markuu dhamaado odayaasha dhaqanka saan hore ugu sheega odayaasha dhaqanka iyo bulshada ha lagu soo celisay si baarlamaanka looga xulo labada gobol
canab ugu dambeyn waa mahadsantaa xuseen xasan dhaqan hirshabeelle aayaheeda muxuu ku dambeyn doonaa waaya umalaynaa su-aashaada hirshabeelle aayaheeda hadda waxaad moodaa annaga xataa intaanaan doodayno weli inaan taaganahay hirshabeelle saan waay hirshabeelle waa xumeed hirshabeelle intay ka dhacday hirshabeelle ayadoo labada gobol dadkeeda iyo salaadiinteeda iyo cuqaasheeda iyo waxgaradkeedu intay fariistaan waxaan annagaa leh seen ka yeelnaa aysan dhihin horta sidaan ma ka baxayso haddii dowlad federaal dhista iyo haddii ay nimanka hadda joogaa dhisaanba hirshabelle aanoo fursadaan ka faaidaysanayo waxaan rabaa odayaasha dhaqanka iyo ugaasyada iyo dhallinyarada iyo aqoon-yahanka bulshada rayadka qaybeeda kala duwan in hadday goorigoor tahay wixiina soo maray afar sano oo dhibaata oo dibdhaca oo dhibaataan soo marnay hadday goorigoorta anaga dowladda mid inaan micnaha hadday goorigoor tahay inaan ka fariisano oo aan wixii ayaheena aan ka tashano oo sidii maamul qurux badan aan u dhisan lahaynay go-aan laga gaaro dowladda federaalkana waxaa la rabaa inaa marti ka ahaata ma ahan meeshaan adaa iskale dowladda federaalkana ayadana waxaan ka codsanayna anagu ayada waxba kama rabno umana fadhino annaga dhul khayraad badan ilaahana siiyey maxaan kuu sheega wax soo saaraan leenahay dhaqaalaan leenahay dekedaan leenahay webiyaalaan leenahay beeraan leenahay inay ayaduna dadka hirshabelle iskale oo milkiilayaasha u yeerto si qurux badan ay waxula dhisto ma ahan ayaduna inay jajoogto ee ayada rabitaankeeda ay ka hadasho soomaalida hirshabelle u dhalatay dad ayaga taageersan ha keento laakiin dad wax qabanaayo oo micnaha dadka bulshada meesha iskale ay soo xulanaysay waxaan rajaynaa insha allahu alkariim haddii odayaasha dhaqanka lala fadhiisto ugaasida lala fadhiisto wixii si qurux badan loo dhiso insha allah inay wax qurux badan kasoo bixi doonaan bulshada rayadka geedaha aad ku jirtaan iyo hirshabeelle waa saanta iska daaya hirshabeelle ilaahaana baday ilaahaa noo qoray shanta maamul goboleed gobolka oo waddanka ka dhisanay kamid tahay ilaahaa hirshabeelenimadaan ku baday adi mana kaa harayso marka si qurux badan in wax loo dhistaan rajaynaa insha allahu alkariim geedaha in laga soo bixi doono in ninba nin inuu wax ku eedeeyo ay dhammaan doonto qof walbana mas-uuliyadda dhinaciisa uu iska saari doono wax qurux badan sidaan u dhisan lahayn insha allah aada u
aada umahadsanta intaa waxaa ku idil barnaamijkeena faaqidaadda toddobaadka oo toddobaadkan ay igala qayb galeen cabdicasiis cabdisamed wasiir ku-xigeenkii hore garsoorka iyo cadaaladda hirshabeelle barre cali geedi oo ka mid ahaa odayaashii soo dhisay maamulka hirshabeelle iyo canab cumar caddow oo ka mid ah ururada bulshada rayidka gobolka hiiraan iyo bara sare cali cabdi xasan cali baarey inta barnaamijkan mid la mid ah toddobaadka dambe aan dib kaga kulmayno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
haatanna dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka umuuraha islaamka waxaa soo jeedinaya xuseen barre aadan
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka amuuraha islaamka bisha barakaysan ee ramadaan ayaa ah mid fadli gooniya u leh muslimiinta iyadoo uga duwan bilaha kale ee sanadka waxaana arrintaasi faahfaahinaya sheekh cabdulaahi abufadl oo ka mid ah culimada soomaaliyeed ee dalkan maraykanka waxaa ugu horreeya qodobka koowaad oo raba inaan tilmaamo oo ka mid ah fadaaisha ay leedahay bisha ramadaan albaabada jannada oo dhan baa la furayaa cajiib lagama hela bilaha kale lagama helo nabiga salawaatullaahi wasalaamu calayhi xadiidii imaamu nisaa'i uu soo saarayo anas ibni maalik radi allahu canhu nabiga uu ka warinaya wuxuu leey nabiga salawaatullaahi wasalaamu calayhi middan waa bishii ramadaan wey waxaa la furayaa albaabada jannada la furayaa macnaheeda ibni xajar asqalaani marka uu ka warramaya xadiidkan wuxuu leeyahay asagoo soo guurinayo hadal uu leeyahay taabicigii jaliilka ahaa xasanulbisri ayaa waxa uu leeyahay furitaanka la furaya albaabada sida xadiiska daahirka oga muuqatana waa laga yaabaa in albaabada jannada dhan la ballaqaya ilaahay uu ballaqayo subxaanahu wa tacaala ama in kinaayo ay tahay oo dadka muuminiinta ilaahay uu u furayo albaabada khayrka oo dhan u furayo oo wixii jannada lagu geli lahaa ilaahay uu u sahlayo dadka muslimiinta oo muuminiinta ah oo bishaan ramadaan maaragtay waxaa weeyaan soomo fadaaisha ay leedahay waxaa ka mid ah sidoo kale in la xirayo albaabada naarta dhan la xirayo shayaadiinta dadka naarta u horseedan oo dhanna ilaahay inuu xirxirayo subxaana wa tacaala waxa uu leeyahy nabiga salawaatullaahi wasalaamu calayhi isla xadiiskaasi waxaa la xirayaa albaabada naartana waa la xirayaa soonka bisha ramadaan ayaa isaguna xambaarsan ahamiyad dheeraad ah sida uu sharaxayo sheekh cabdiraxmaan shariif oo ka mid ah culimada soomaalida ee maraykanka markaad fiiriso ilaahay subxaanahu wa tacaala sababta uu u mashruuciyey ama u jideeyey ama uba u waajibiyey bisha ramadaan soomkeeda alla wuxuu le lacallakum tattaquun yani waa taqwo weeyaan ujeeddadii hadafku maxaa jira walaalayaalo waxaa la yidhaahdaa soomku waxa weeyaan asbaabaha ugu badan ama sababaha ugu badan qofka inuu taqwo iyo dhowrsanaan uu keeno ayuu ka mid yahay qofku wuxuu iska ilaalinayaa maalinkii markuu sooman yahay cuntadii alla ka xarimay buu iska ilaalinayaa cabitaankiibuu iska ilaalinayaa gogolgal buu iska ilaalinayaa intaaso dhan muxuu u daynayaa ilaahay dartii buu u daynayaa qofku been buu iska daynayaa xan buu iska daynayaa xumaan buu iska daynayaa muxuu u daynayaa ilaahay dartii buu u daynayaa subxaana wa tacaala soomku waxaa kaloo uu keenayaa qof naftiisa wuxuu qofku ku laylyayaa muraaqabada ilah macnaha yahay ilaahay baa ku arkaya cibaado kasta oo kale markaad samaynaysid waa laguu jeedaa laakiin xaqiiqada soomka markaad samaynaysid adi ilaahin baa isaga subxaanahu wa tacaala salaada markaad tukan inta badan waa la arka dhaqdhaqaaqaayo sujuuddii iyo rukuucdii waa lagu arkayaa haddaad sadaqo bixinayso haddaan xataa cid kale ku ogaanin qofkii aad siisay baa ku ogaanaya wax walbood samaynaysa oo kale inta badan laakiin soomka xaqiiqada dhabta ah waa adiga ilaahay subxana wa tacaala intaasna dhegaystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii amuuraha islaamka ee toddobaadka tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkala tegaynaa sidaasii nabadgeliya
idaacaddeenii galabnimo oo idinla socodsiinayeen sahre cidla nuur iyo anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan intaas ayay nooga eg tahay taniyo kulanti dambe ramadaan mubaarak